أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu waa duhurnimo arbaca ah taariikhdan waxay ku beegan tahay toddoba-iyo tobanka bisha dulxija sanadka kun afar boqol toddoba-iyo afartanka hijri kusoo dhowaada dhegaystayaal qodobada wararkeena duhurnimadan kuwooda ugu doorka roon weerar lagu dilay askar ka tirsan ciidamada kufaarta burundi ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan shabeellada dhexe siyaasiyiinta mucaaradka ah ayaa muqdisho ka bilaabay dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ka dhan ah kooxda ridada soomaaliya saraakiil taabacsan lafta gareen ayaa guulo ka sheegtay dagaallo ka dhacay magaalada beendhaba xilli dhanka kalena bandow ay ku soo rogeen magaalada faahfaahinno dheeraad ah ayaa ka soo baxaya sarkaal ka tirsan booliiska kooxda ridada soomaaliya oo lagu dilay magaalada muqdisho munaasabad xarigga looga jarayey machad cusub oo ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ee galgaduud mid ka mid ah hay-adaha ururgaaleedka midowda yurub ayaa walac aad u xooggan ka muujiyey weerarada militari ee ciidamada mujaahidiintu ka hayaan kooxda ridada soomaaliya iyo maamul goboleedyada ashahadalla dirirka
عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي أندلسن جئناك جئناك
intaas waxay ahaayeen dhegaystayaal qodobadii wararkeena kuwooda ugu doorka roona haatanna u diyaar garooba qodobada warkaas oo dhammaystiran haddaba dhegaystayaal sida qodobada wararkeenaba idinku maqlayseen warkaynu aynu ku bilowno weerar lagu dilay askar ka tirsan ciidamada kufaarta burundi oo ka dhacay deegaan ka tirsan shabeellada dhexe qarax ay mujaahidiintu ka fuliyeen deegaanka buurane ayaa lala eegtay ciidamo burundeys ah oo lugeynayay waxaana qaraxaas ku dhintay afar askari halka mid kalena uu ku dhaawacmay dhanka gadana qarax mujaahidiintu ay ka fuliyeen degmada baled xaawo ayaa lala eegtay guddoomiye ku-xigeenka maamulka ridada ee baled xaawo murtadka lagu magacaabo sugow cali barre waxaana khasaare soo gaaray qaar ka mid ah ilaaladiisa dhanka hiiraanna haddii aynu eegno ciidamada mujaahidiinta ayaa laba qarax oo ay ka fuliyeen gudaha magaalada beledweyne ku beegsaday saraakiil miina baarayaal ahaa oo ka tirsanaa murtadiinta waxaana jira khasaare cadowga lasoo gaarsiiyey intaas waxaynu kaga baxaynaa dhegaystayaal wararkii ku saabsanaa howlgallada mujaahidiinta oo saacadihii u dambeeyey ay ka fuliyeen wilaayaadka dalka gaar ahaan dhulalka cadowga uu ku sugan yahay bal markan iyo muqdisho siyaasiyiinta mucaaradka ayaa muqdisho waxay ka bilaabeen dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ka dhan ah kooxda ridada soomaaliya sida faahfaahinta warkan uu inoogu eegayo walaalkeen bashiir muxiyidiin abo eyman haya bashiir dhaqdhaqaaqyo ciidan oo aad u xoogan ayaa xalay ilaa iyo maanta laga dareemayaa caasimadda soomaaliya ee muqdisho kadib markii mucaaradku ridada ay bilaabeen abaabulka bannaanbaxyo ay sheegeen inay qaban doonaan maalinta berito ah hogaamiyaasha mucaaradka ridada ayaa qaarkood saacadihii lasoo dhaafay ka soo ruqansaday goobihii ay degnaayeen iyagoo u soo wareegay xaafado kale oo ka tirsan magaalada muqdisho halkaasoo ay ka wadaan abaabulo ka dhan ah xukuumadda gurguurte murtad xasan cali khayre oo ra-iisul wasaare ka soo noqday kooxda ridada soomaaliya haatanna ah xubnaha ugu cadcad ee mucaaradka ayaa habeennimadii xalay ka guuray xeendaabka xalane isagoo degay agaarka degmada howlwadaag ee gobolka banaadir halkaasoo maleeshiyaad fara badan uu ku urursaday shariif murtad ayaa isagana fariisin ka samaystay degmada cabdilcasiis ee magaalada muqdisho halkaasoo uu ka wado dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed iyo kuwo ciidan oo aad u xoogan iyo sidoo kale abaabulka bannaanbaxyo looga soo horjeedo kooxda villa soomaaliya ilawareedyo ayaa sheegaya in xukuumadda ridada ay amartay in godoomin u dhiganta xabsi guri la geliyo xubnaha mucaaradka ee dhaqdhaqaaqyada ka wada qaar ka mid a degmooyinka gobolka banaadir gaar ahaan xubnaha kale ah shariif murtad iyo xasan cali khayre sida ay xogtu tibaaxayso maleeshiyaad fara badan oo ku hubaysan hubka noocyadiisa kala duwan ayaa lagu daadiyey waddooyinka muhiimka ee magaalada muqdisho iyagoo isku dayaya inay awood kaga hortagaan dhaqdhaqaaqyada mucaaradka sidoo kale maleeshiyaad murtadiino aad u hubaysan ayaa la duldhigay guriga uu degan yahay xasan cali khayre iyagoo dhanka kale saacadihii lasoo dhaafay maleeshiyaadkana jaray issocodka waddada isgoyska dabka ilaa tan bakaaraha ee magaalada muqdisho gawaarida gaashaaman ee maleeshiyaadka ridada ayaa iyaguna saaka gaafureegaya jidadka halbowlayaasha ah ee muqdisho waxaana sidoo kale qaar ka mid ah maleeshiyaadkaasi isku gadaameen aagga uu shariif murtad ka degan yahay degmada cabdilcasiis maleeshiyaad murtadiin oo iska soo horjeeda oo kala taabacsan xukuumadda ridada iyo mucaaradka ayaa saaka lagu arkay iyagoo isku hor fadhiya isgoyska dabka iyo dhowr goobood oo kale iyadoo saacad walba ay suuragal tahay in labada dhinac ay isku fara saaraan gudaha magaalada muqdisho xaaladda caasimada soomaaliya ee muqdisho maanta waa mid kacsan waxaynu ku soo aadaysaa xilli uu cirkis ku sii shareeray khilaafka siyaasadeed ee u dhexeeya kooxaha riddada ee ku muransan kursiga villa soomaaliya kadib markii uu dhammaaday muddo xileedkii murtad gurguurte aad baad u mahadsan tahay bashiirow saraakiil taabacsan lafta gareen ayaa guulo ka sheegtay dagaal ka dhacay magaalada baydhaba xilli dhanka kale ee bandow ku soo rogeen shacabka magaaladaas yaasir maxamed ayaa faahfaahinta warkaas inoo sii eegaya haya yaasir maleeshiyaadka daacadda u ah hogaamiyihii hore ee maamulka isku magacaabay koonfur galbeed ayaa guulo ka sheegtay iskoorimaadyo culus oo maalmo kahor ka dhacayay magaalada baydhabo iyo duleedadeeda xasan cabdulqaadir oo sheegtay inuu yahay wasiirka arrimaha gudaha lafta gareen ayaa ku ammaanay maleeshiyaadka maamulkiisa inay gacanta ku soo dhigeen sannado hub ah oo ku xaraysnaa bakhaaro ku yaala gudaha magaalada baydhabo islamarkaana ay dileen maleeshiyaad fara badan oo ka tirsan kooxda riddada soomaaliya wuxuu carabaabay in weerarkii dhacay sabtidii lasoo dhaafay ay ku beegsadeen saldhigyo ciidan oo bartilmaameed u ahaa islamarkaana ay gaareen hadafkii ay weerarka ka lahaayeen waxyaabo oo runtii anasinka amaanow isin suubideen oo muuqdaya weli iyaha in bakhaaradii hubkiisho sida sharci darada ee istooradii iyo la kaxarayay in isin gacantaha ka dhigtaan waan haqaadan ciidankiina dib isin in siidan eedasinka amaanana walfaylu khasaare fara badanna siinka deerin taasoo kale xarooyinka oo ciidanka horey indeganaayay la qobsaday iyo oo xarana isin indhibaatayna in cudowgaas xarada dhex degan dhibaato injeysitaan oo maalin kasta miidad diyaarad ee roraan yeena waliba walsinka amaana shaqadii isin qobateen waana walsii laba jibaare ilaahay idin sheeg askari ha ka duuli magaalada baydhabo intii roog wali rajeena in orogin xabadilanku biin saas la ka socdo dhinaca kale maleeshiyaadka daacadda u ah xasan gurguurte ayaa magaalada baydhabo ku soo rogay bandow adag kaasi oo saameyn ku yeelan doona shacabka rayidka ah wasiir ka tirsan maamulka fadhigiisu yahay baydhabo ayaa ku goodiyey in tallaabo adag laga qaadi doono ciddii ku xadgudubta bandowga oo uu ku sifeeyey mid lagu sugayo amniga magaalada islamarkaana looga hortegayo kooxaha mucaaradka ah islan ilaaliya amniga doorashooyinka may habahay qodobada hooska xusan kow may guud ahaan magaalada baydhabo ku dhaqan gala doone bandow laku bilaabo oo ka halsaca waana dareero doona ilaa salaado subax laha kutukudaw tumiyo kowsa wayna dareero doona bandowgaasay ilaa amardam ammaanka magaalada baydhabo ayaa bilihii lasoo dhaafay faraha ka sii baxayey kadib markii ay sii xoogeysteen weerarada hubaysana ay qaadayaan ciidamada daacadda u ah cabdicasiis laftagareen shukran walaalkeen yaasir aad baad u mahadsan tahay shukran akhuuna yaasir faahfaahinno dheeraad ah ayaa waxa ay ka soo baxayaan sarkaal ka tirsan booliiska kooxda riddada soomaaliya oo lagu dilay magaalada muqdisho saadaq muumin walaalkeen ayaa faahfaahinta warkaas inoo eegaya haya saadaq wararka ka imaanaya magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa sheegaya in la dilay mid ka mid ah saraakiisha sare ee booliiska kooxda riddada soomaaliya kaas oo dilkiisu warar kala duwan ay ka soo baxayaan dilkan ayaa si gaar ah uga dhacay hoyga uu sargaalkani ka deganaa degmada cabdicasiis ee magaalada muqdisho waxaana dilka sargaalkan lasoo warinayaa in ay xaqiijiyeen qoyskiisa sargaalkan la dilay oo magaciisa lagu sheegay sarreeyo guuto salaad maxamed guuleed ayaa ka tirsanaa saraakiisha sarsare ee booliiska kooxda riddada soomaaliya dilkaas ayaana lala xiriirinayaa ilaaladiisa gaarka ah ma jiro war ka soo baxay kooxda riddada oo ku aadan dilka loo geystay ninkani sargaalka ah ee ka tirsanaa saraakiisha booliiskooda mahadsanid saadaq munaasabad xarigga looga jarayay machad cusub ayaa waxa ay ka dhacday deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ee galgaduud marwaan ayaa faahfaahinta warkan galgaduud inooga soo diray munaasabadan oo heerkeedu sarreeyey ayaa ahayd mid lagu daahfurayay macahad cusub oo laga yeegleelay deegaanka alwakiil ee hoostaga magaalada ceelbuur ee xarunta wilaayada galgaduud machadkan oo loogu magacdaray allaha u naxariistay imaamka weyn ee imaamu shaafici ayaa farciisii ugu horreeyey loo furay bulshada deegaanka alwakiila waxaana loogu talagalay inay wax ku bartaan qeybaha kala duwan ee bulshada xafladii daahfurka waxaa kasoo qaybgalay culimaa udiin waxgarad nabadoonno mas-uuliyiinta wilaayada iyo qeybaha kala duwan ee bulshada ugu horeyn waxaa munaasabadda kelimad ka jeediyey sheekh cabdiweli muudey oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga isagoo la dardaarmay bulshada loo furay machadka kuna dheeraaday ka hadalka waxtarka carruurta wax la baray toddobadii carshuraxmaan hergelaysa waxaa ka mid ahaa uu nebigu sheegay washaabun nasha'a fii cibaadat illaah qof dhallinyaro ah oo ku koray ilaahay diinkiis markii in cibaadada ilaahay lagu barbaaro oo ilmuhu diinka ilaahay ku barbaaraan oo culunta sharciga ay bartaan oo diinka ilaahay iyo waxa ilaahay ka doonayo ee loo abuuray ay bartaan marka fursaddaas iyo jaanuskaas in looga faa'iideeyo jiilka soo baxaya aabba kastana mas-uuliyad baa ka saaran hooyo kastana mas-uuliyad baa ka saaran owlaadday dhashay in ilmahaada aa khayrka la jeclaata khayrkana aad ku tarbiyayso si haddaad dhimato saddex shay aa ku anfacaysa gadaashaada geeridaada kadib waxa weeye cilmi aad soo barato dad sii gaarsiisay sadaqo jaariya ood bixisay masaajid iyo madaraso iyo waladun saalixun yadcu lah walad saalixa oo adiga kuu soo duceeya intaas kadib maamulaha machadka imaamu shaafici ee laga furay deegaanka alwakiila ayaa ka warbixiyey machadka iyo duruusta lagu barto macadka waxaa la yidhaahdaa amba loogu magac daray imaamu shaafici calayhi raxmatullahi ayaa loogu magac daray macadka waxyaabaha lagu barto qaybta sharciga waxyaabaha lagu barta waxaa ka mida alqur'aanu wa culuumuhu waxaa ka mida alxadiidu wa culuumuhu alfiqhu wa culuumuhu asiira nabawiya alcaqiida luqa carabiya suhdiga waxaan ka marnayn culumta maadigaa sidii soomaaliga ingiliishka iyo xisaabta haddii ilaahay raalli ka noqdo xaaliyan waxaa macadka uu qabtay uu hayaa arday ahaan afartan iyo kow arday in sha allahu tabaaraka wa tacaala macadku wuxuu u diyaarsan yahay inuu intii tabartiisa insha allahu tacaala uu qabta ayuu u diyaarsan yahay haddii ilaahay idmo sidoo kale waxaa munaasabadda kelimad ka jeediyey mid ka mid ah nabadoonnada deegaanka alwakiil nabadoon daahir xasan anigoo ka mid ah nabadoonyada magaalada alwakiil oo hoos tagta degmada ceelbuur waxaan dardaarmaa insha allahu tacaala dadaalka in maaragta macallimiinta lala qabto oo maaragtay lasoo diyaariyo insha allahu tacaala ilaahay ha u fududeeyo nasiib aan u helnay ilaahayaa mahaddaa iskale waa sii wadi doonnaa insha allahu tacaala wixii maqanna insha allah waa ku soo daraynaa insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa xafladdan xafladda ka dambaysa ilmuhu tirada la sheegaayo inay ka bataan aan rajaynaynaa insha allahu tacaala aan ka faa'iidaysanno ugu dambayntii waalidiinta carruurta deegaanka alwakiil ayaa munaasabadda ka hadlay iyagoo cabiray dareenkooda ku aadan waxbarashada ay heleenna macadkaas oo hadda noo furmay alxamdulilaahi uma alxamdulilaahi aadan ugu baahnayn waana helnay ilaahay baa mahadle ragga noo soo qabanqaabiyoo juhdiga ku bixiyey ayaa bacdallaahi ku mahadsan baahidiisu waana haysa waana helna waana wadi doonnaa insha allah wixii nafu ku jirto jilba jilku ka dambeeya waa uu wadi doonaa insha allahu tacaala waxaan meeshaan isugu nimid macadka loogu magac daray imaamuna ashaafici raxmatullaahi calayhi oo halkaan la rabo in laga hirgeliyo maanta inaan xariga ka jarno annagu in badanaan doonaynay allaha nagu manadaystay allahaasaan ku mahadinaynaa uma intaa ka gadaal xulmada islaamka oo ku dadaashay oo nidaamisoo juhdi badan ku bixisay ayaan maaragtayan ku mahadinaynaa machadka imaamu shaafici ee laga furay deegaanka alwakiil oo agaasinkiisa uu lahaa maktabka dacwada ee wilaayada galgaduuda ayaa ku soo aadaya xilli koror dhanka dacwada iyo waxbarashada ah laga dareemayo degmooyinka iyo deegaanada wilaayada galgaduuda mahadsanid walaalka marwaan ugu dambayntiina mid ka mid ah hay-adaha hoostaga urur gaaleedka midooda yurub ayaa walaac aada u xoogan waxa ay ka muujisay weerarada militari oo ciidamada mujaahidiintu ku hayaan kooxda ridada soomaaliya iyo maamul goboleedyada ashahaada la dirirkaca walaalkeen nuur cali warsame abushayba xafidahullah ayaa faahfaahinta warkaas inoo eegaya mid ka mid ah hay-adaha dowladaha reer galbeedka ayaa warbixin ka soo saartay xaaladda murugsan ee magaalada muqdisho iyo khilaafka u dhexeeya kooxda ridada soomaaliya iyo mucaaradkeeda hay-adda ururka midooda yurub ee arrimaha magangelyada ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano e u a ayaa daabacday warbixin cusub oo ku saabsan galalka amniga iyo siyaasadda soomaaliya taasoo diiradda saaraysa dhacdooyinka ku soo kordhay dalka gaar ahaan magaalada muqdisho oo uu ka socdo barakac ka dhashay dhulboobka uu geysanayo xasan gurgurte warbixinta koowaad waxay bixinaysaa dulmar ballaaran oo ku saabsan colaadaha ka dhashay nidaamka siyaasadeed ee dalka oo weli ah mid nugul isqabqabsi badan oo ay ula jeedo khilaafaadka u dhexeeya murtadiinta islamarkaana si gobollo kala duwan ah uga kala qaybsan warbixinta ayaa mowduuc gaar ah siisay azmada ka taagan magaalada caasimadda ee muqdisho waxay diiradda saaraysaa xaaladda adag ee dadka barakacyaasha ku ah gudaha caasimadda magaalada muqdisho ayay u aqoonsatay in ay tahay magaalada ay ku nool yihiin barakacyaasha ugu badan ee dalka soomaaliya taasoo ka dhigan in kooxda riddada ay bulshada rayidka ah kula kacday gaboodfal u dhigma dagaal kadib markii ay ka boobtay dhulalkii ay deganaayeen kontonkii sane ee lasoo dhaafay warbixinta amniga ayaa faahfaahin ah ka bixisay wareega cusub ee rabshadaha siyaasadeed ee soomaaliya ka dhacay muddadii u dhexaysay kowdii abriil labada kun shan iyo labaatan ilaa soddonka maarso labada kun lix iyo labaatan waxay iftiiminaysaa isbedelada iyo dhaqdhaqaaqyada colaadaha heer guud iyo heer gobol marka loo eego saddexdii sano ee ka horeysay soomaaliya waxay diiwaan gelisay tiradii ugu badneed ee dhimashooyin iyo dhacdooyin amni oo la xiriira colaadda hay-adda midowda yurub ayaa shaacisay in weerarada jihaadiga ah ee weli yihiin oo kuwa ku jira koror islamarkaana dagaalyahanada shabaabulmujaahidiin ay halis ku yihiin waxay ugu yeertay dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada waxayna muujisay walaaceeda ku aadan weerarada jihaadiga ah dhanka barakaca muqdisho ayaa weli ah magaalada ugu weyn oo ay ku sugan yihiin dadka barakacyaasha gudaha iyadoo tiradoodu ka badan tahay hal dhibic hal milyan oo qof islamarkaana caasimaddu waxay ahayd meesha ugu badan ee laga fuliyey barakicin khasab ah iyadoo sanadkii labada kun shan labaatan oo keliya qasab lagu barakiciyey boqol iyo konton kun oo qoys oo kuwaasoo guryahoodii uu la wareegay xasan gurgurte warbixinta ku saabsan barakacyaasha muqdisho waxay si faahfaahsan uga hadlaysaa nolosha iyo maamulka xeryaha ay ku nool yihiin dadka barakacyaasha ah iyadoo sidoo kalena qiimaynaysa helitaanka xuquuqdooda asaasiga ah intaa waxaa dheer waxay falanqaynaysaa xaaladda dadka ay saameeyeen barakicnada qasabka ah ee baahsan warbixintu waxay sheegaysaa in arrimaha barakaco si dhow ula xiriiraan dhulboobka tooska ah qayb ka mid ah warbixinta midowda yurub ayaa lagu qirayaa in xabsiyada gobolka banaadir lagu tacdiibinayo maxaabiista islamarkaana aan lagu kalsoonaan karin maamulada gacanta ku hayo xabsiyada sida sharci darrada ah loogu xiro shacabka warbixinta waxay xustay in sanadkii labada kun saddex iyo labaatan la barakiciyey in ka badan boqol kun oo qof sanadkii labada kun afar iyo labaatanna lixdan iyo siddeed dhibic siddeed boqol iyo siddeetan qof dhammaadkii labada kun shan iyo labaatan tirada dadka la barakiciyey waxay gaartay boqol afartan iyo sagaal kun afar boqol konton iyo sagaal qof halka bishii janaayo labada kun lix iyo labaatanka oo keliya la diiwaan geliyey toddoba kun boqol soddon iyo afar qof oo laga raray goobihii ay deganaayeen iyadoo barakicinta qasabka ah dhulboobka iyo xiisadaha siyaasadeed ay ka jiraan magaalada muqdisho ayay kumnaan kun oo soomaaliha bilaabeen inay dalka isaga cararaan sabab la xiriira dhaqaale xumada iyo amni darrada ka jirta hay-adda e u a waxay taqriirkeeda kusoo gudbisay eerka uu gaarsiisan yahay tahriibka dadka soomaalida ee ka qoostay inay kusii noolaadaan soomaaliya sababo la xiriira boobka dhaqaale ee xasan gurgurte xaaladda magangelya doonka soomaaliya ee midowda yurub muddadii u dhexaysay abriil labada kun shan iyo labaatan iyo maarso labada kun lix iyo labaatan muwaadiniin soomaaliyeed ayaa dalalka midowda yurub iyo waddamada la xiriira ka gudbiyey labaatan iyo kow kun oo codsi oo magangelyo ah taasoo waxyar ka badan tiradii la diiwaan geliyey laba iyo tobankii bilood ee ka horreeyey ayaa lagu yidhi warbixinta guud ahaan in ka badan shan meelood oo meel codsiyadaasi waxaa laga gudbiyey jarmalka oo ay iska dhiibeen afar kun iyo shan boqol oo tahriibiyaal soomaali ah waxaana ku xigay faransiiska oo ay iska dhiibeen saddex kun iyo siddeed boqol oo tahriibiyaal soomaali ah halka dalka ireland ay iska dhiibeen laba kun iyo saddex boqol oo tahriibiyaal soomaali ah waddanka switzerland oo ka mid ah dalalka qaaradda yurub waxaa iska dhiibay laba kun iyo boqol qof oo tahriibiyaal soomaali ah heerka aqbalaadda codsiyada magangelyo ee soomaalida ayaa ku wareeganaya qiyaastii konton boqolkiiba dhammaadkii maarso labada kun lix labaatan ku dhowaad toban iyo saddex kun oo codsi oo soomaali ah ayaa weli sugayay go'aan heerka koowaad ah taasoo boqolkiiba labaatan ka yar tiradii jirtay abriil labada kun shan iyo labaatan islamarkaana ah tiradii ugu hoseysay tan iyo agosto labada kun koob iyo labaatankii tani ayaa ka dhigan in dadkii ugu badnaa ay dalka soomaaliya isaga tahriibeen muddooyinkan tan iyo markii uu xasan gurguurtay hoggaanka u qabtay kooxda ridada soomaaliya murtadkan ayaa hubanti la-aan geliyey dhaqaalaha dalka isagoona shisheeye kula saaxiibay hantida mugurtada ah shukran akhuuna abushayba warbixintiisaas dhegaystayaal waxa ay u dambeysay warkeennii duhurnimo ee maanta tan iyo kulantideena dambe warkan lamida intaanu ku kulmi doonno sidaas iyo nabaadiinu nooli kulante والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والله ناصرنا نعم المولى ونعم النصير